dadka beeralayda ah ee ku nool deegaanada iyo degmooyinka dowlad goboleedka Jubbaland waxaa dhowrkii sane ugu dambeysay ay wajahayeen caqabado kala duwan oo ka dhashay abaarihii iyo fatahaadihii isxigay ee dalka ku dhuftay kuwaas oo hoos u dhigay wax soo saarkii beeraha sidoo kalena sababay in dad badan oo jeclaa tabcashada beeraha ay hadda yihiin barakacayaal aan awoodin in beerahoodii ay dib u tabcadaan haddaba wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland geelle aadan maxamed ayaa sheegay in wasaaraddu ay garab taagan tahay beeralayda ay beerahoodii abaaraha iyo daadadku saameeyeen ee hadda jecel in beerahoodii ay dib u tabcadaan sidoo kalena kuwa aan dhulbeereedka haysan balse jecel in ay wax tabcadaan la siin doono dhulbeereed iyo agabka beeraha isagoona ugu baaqay bulshada in ay xoogga saaraan wax soo saarka dhanka beeraha dowlad ahaanna diyaar baan u nahay dadkanaga inaan garab istaagno oo dabkay ku jiraan aan kula dhacno diyaar baan u nahay iyaguna waxaan rabaa inay ku talagalaan baryo bila-aadantii ilaahay baa ka qiimo badan inaan dalka tabcanno nin waliba beertiisii tabcado ninka aan beer lahayn wasaaraddu beeray siinaysaa qof waliba oo soomaaliya oo inuu wax tacbado rabo yaambadii iyo meeshii uu tabcan lahaa waa la siinayaa waa la garab istaagayaa wixii loo heli karo oo cunto intay beeraha ugu soo go-ayaan ahaana dowladda jubbalandna go-aamo badan bay ka gaadhay talo badan bay ka leedahay annaga wasaarad ahaanna beesha caalamka waxaan ku derdergelinaynaa inta bacadka luglow dadka wax lagu siin lahaa inaan beerahooda lagu kaalmeeyo taasaan kala shaqaynaynaa iyaguna waxaan faraynaa inay ilaahay aaminaan dhulkoodana aaminaan kolley hadday bacadka luglow iyo inta u dhaxaysa qaamqaam ku baahnaan lahaayeen beerahooda inay ku baahnaadaan oo ay fashaan ilaahayna waa ku kaalmaynayaa dowladdoodana waa garab taagan tahay muslin iyo bili-aadan iyo dowladdu tabarteeda waxay tahayna waa lala daba istaagaya waxaan leeyahay annaga wasaarad ahaan oo wakiil idinkaga ah dowladdana waa idin hor soconnaa abuurkaan idinla ridaynaa waa idinla raadinaynaa waa idinkala shaqaynaynaa sumaha cayayaanka dilaan idinkugu maqannahay food for work iyo cash for work iyo wixii la helana waa idinkugu maqannahay intaasaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed kula dardaarmo kalabar bulshada soomaaliyeed waa beeraley ay noloshoodu ku tiirsan tahay wax soo saarka beeraha balse waxaa sanadihii ugu dambeeyey hoos u dhacay wax soo saarka beeraha sababo la xiriira fatahaadaha webiyaasha juba iyo shabeelleha ay geysteen iyo sidoo kale abaaro dhowrkii sane ee lasoo dhaafay dalka ku dhuftay waxaana haatan bulshada soomaaliyeed ee beeralayda ah ay mar kale ku rajo weyn yihiin inay ka soo kabtaan fatahaadihii iyo abaarihii beerahooda saameeyey